wixii dhintay allah u naxariisto wixii dhawacmay allah u boogadhayo waxaan doonaynaa in la joojiyo dagaalka muslimiintu iyo arada waxay joogoo dhan oo amba islaama dagaalka waa waa naceen waana waana waana ogol yihiin in la joojiyo waxaan rabnaa xabaddaas in la joojiyo war xabadda joojiya niman islaama ha tihiin haddaad wala- niman walaala ha tihiin xabadda joojiya niman ahal ah oo derista ha tihiin xabadda joojiya annaguna waftigii haddii aan nahay soo baxayay amba guddigii lasoo lasoo amray oo oo golahaasu ay amreen golihii shirka jooga ay amreen waxaan waxaan u soo soconnaa meesha waxaan meesha la yidhaahdo guriceel yaan u soo soconnaa waxaan doonaynaa muslimiintuna inay nala maqasho caalamkuna inuu nagu taageero in xabadda la joojiyo waxaan leenahay dadka walaalka ah oo dhiiggoodu ku daadanhayo haddii ilaahay idankeeda leeyahay magaalada gurceel dhiigga ka daadanhayaa waa xaqdarro xaqdarro haddii ilaahay idankeeda leeyahay hadduu ku daadanhayana muslimnimona la sheeganhayo waxaa laga yaabaa ehelunaar in lagu noqdo waxaan ugu baaqaynaa oo haddii ilaahay idankeeda aan leenahay walaalayaalow xabadda joojiya